wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii ay u taageeri lahayd beeraleyda ku nool deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland wasaaraddu waxa ay si joogto ah uga shaqaysaa horumarinta waxsoo saarka beeraha iyadoo gacan ka geysanaysa helista agabka muhiimka u ah tabaca beeraha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa sidoo kale wadaa tababaro lagu barayo beeraleyda farsamooyinka casriga ah ee la xiriira falashada beeraha iyo daryeelka dalagyada si kor loogu qaado tayada iyo tirada waxsoo saarka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland geele maxamuud aadan ayaa ka warbixiyey dadaalka ay wasaaraddu ku bixinayso horumarinta beeraha
oo aan rabo inaan hormarsado oon kandari directarka ugu baaqo dadkanagu waxay rabaan inay tabcadaan dadkanagu waxay rabaan qalabka ay dhulka ku tabcan lahaayeen sida cagafyada kanaalada dib loo sameeyo maxaa la yidhaahdaa in lagu dhaqaaleeyo inay wax la soo baxaan dadkanagu waxay rabaan inay wax la soo baxaan bay rabaan dadkanaga yaambe iyo abuur ma rabaan dadkanaga waxay ogaadeen inaan baryo baahi looga baxayn waxay ogaadeen inaad muruqaaga maasho inay maslaxadda guud ku jirto dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay mashruucaas ibad inaan ka faa'iidaysan doono shacabka loogu faa'iidayn doono